Ku rid markii Colombo leering weeladeen bulshada deegaanka gacnafa leh iyo maamulka degmada Gaalkacyo iyo waliba ku qayb galay madaxa ku tirsanaa maamulka Puntland maamulka degmada Gaalkacyo madaxda laamo garsoorka booliska iyo qaybo shilgadisan ee bulshada deegaanka ujeedka kulanka yahay qiimeynta xaaladaha adeegyada bulshada ee deegaanka walina mas-uuliyiinta iyo booqdana xarumaha muhiimka sida xarunta caafimaadka dugsiga deegaanka iyo goobo kale iyona dhegunsideen warbixin la xiriira baahiyaha jar iyo horumarka deegaanka maxamed cabdirasaaq warsame daacad ayaa bogaaday dadaalka maamulkii bulshada deegaanka iyo ku biyaayeen horumarinta adeegyada asaasigae walina soo carabka ka adkay muhiimadda yeelata in iskaashiga ku dhexeeya bulshada iyo maamulka si loo xoojiyo adeegyada walbarashada caafimaadka iyo horumarka guud ee deegaanka arrintan caasimaadda ah waxaan runtii noogu dhex jidhay inaannu idinka dhagaysanno baahiyihiinna iyo waxa aad qabateen waxaan idinku bogaadinaynaa runtii wixii halkaa aad ka sheegteen annaguna hadda intaannu deegaanka joogna aan aragnay ee waxqabadka ah ee aragtida wanaagsan ah ee labada kun iyo saddex iyo labaatankii waxaad dejisateen shan qorsho toban qorshoaad dejisateen tobankii qorsho aad dejisateen shan ka mida waa hirgala aad iyo aad baa runtii ugu mahadsantihiin idinka iyo dowladdaba runtii shantii qorshe ee baahi ee deegaankan hadda fulay waxaa si dhaba uga wada shaqeeyay waxa weeye waa dadkii deegaanka iyo dowladdii puntland waxaa ka mid ah inaad saldhig laydiin sameeyey iskuulkii aad leedihiin tombalaynka aad qabsateen m c hkii aad haysataan laakiin shantii kale iyo baahiyo kaleoo runtii maadaama magaaladu ay kordhay ayaa soo baxay waxaan idinkugu bogaadinaynaa oo runtii farxad gaara noo ah inaad leedihiin taargad ah baahiyaha deegaankiina runtii ka maqan waxaan idinkaga mahad celinaynaa runtii sida isku duubnida leh oo odayaasha iyo guddiga deegaanka ay wada shaqaynayaan waana arrinta asalka ah markay dadku isku duuban yihiin wax weyn bay qabsan karaan runtii waxa aad gaadheen waa wax deegaano badan runtii aanan gaalin weye annagana ka degmo ahaan runtii waxaan idiin ballan qaadaynaa intii awoodayada ah ee karaankayaga ah ee qorshaha degmada ku jira inaanu runtii fulino macno badan samayn mayso inaan idhaahno waxaas aydiin qabanaynaa laakiin tabartayadoo yar baanu waxaanu rabnaa inaannu dadka aan mas-uulka ka nahay intii aan u qaban karno awooddeenna oo dadaalkeenna inaan u qabanno waxqabadkaasu labu ka imaanayaa dakhliganna soo gala iyo resoursiga aan ummadda hayno inaanu wax ka qabanno iyo inaannu dowladda dhexe iyo hay-adaha wax caawiya inaannu la kaashanno labadaas runtii waa samaynaynaa hadduu allaydmo deegaan kasta oo runtii degmada wixii soo mara oo ay fulinayso waxaannu runtii ku salaynaynaa deegaan kasta waxa uu la yimaado deegaankii wax qabsada ee dadaala ee isku xirma ee dal iyo dibad iskaga yimaada iyo deegaanka aan wax qabsan oo aan runtii baraarug iyo isku xirnaan la-aan ay ka jidho isku meelna ma joogaan annaga ka degmo ahaana isku tixgelin iyo isku maamuus iyo isku qorsho nooma aha bulshada deegaanada puntland iyo waliba inta badan yo-in aano si iska talladow ay ka dhisidaayana kaabayaalka dhaqaalaha iyo adeegyada muhiimkaga sida walbarashada iyo caafimaadka iyo oona markaasi dowladda puntlandna garab ku helaayana